أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ما ترك عليها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay تfsiru sوraة النحl dersigeena wxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda lixdan iyo koowaad waxaan kusoo dhex jirnay abaatiishii iyo baatilka ay mushrikiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ka ictiqaadiyeen wax aan waxba ogeyn oo asnaam dhagaxyo ah oo iyagu sameeyeen oy dhoodhoobeenna inay nasiib ka siiyeen wixii ilaahay ku arsuqay taasoo dulmi aada u weyn ah wixii alla uu ku arsuqay iyagu inay u leexiyaan wax aan waxba ogeyn oo ay alla kala mid dhigaan dulmigaa marka ayaa khatartiisa alla subxaanahu watacaala uu ka warramay iyo sida iyaga laftooda ay waxa fiican isula rabaan allana ay waxa agtooda ka xun ay markaa ugu sifeynayaan oo waxaa noo soo dambeysay waidaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiim marka halkan alla wuxuu leeyahay waxa ay falayaan weynaantiisa iyo waxa uu mudan yahay isagoo ka warramaya iyo dulqaadkiisa alleh walow haddii yu-aakhidu llaahu alla ou qaban lahaa annaasa dadka bidulmihim bisababi dulmihim iyaga dulmigooda dartii uu u qaban lahaa maa taraka mounan ka tageen calayhaa cala al ardi dhulka korkiisa ugama tageen min daabbatin ay daabbatan wax dhulka korkiisa ku soconayo ugama uunan tageen walaakin lagu noqoya yu-akhiru alla waa dibdhigayaa hum iyaga ilaa ajalin waqti intii ka abuu u dibdhigayaa waqtiga oo musaman la magacaabayo ilaahay agtiisa laga garanayo fa-idaa haddii jaa-a uu yimaado ajaluhum waqtigoodii haddii uu yimaado laa yasta'khiruuna ma dib marayaan saacatan saacad walaa yastaqdimuuna mana hormarayaan ay saacatan ma hormarayaan marka xilmiga iyo dulqaadka alle buu aayadda uga warramayaayo alla wuxuu yidhi walow yu-aakhidu llaahu yu-aakhidu waxaa weeyaan waakhada yu-aakhidu laakiin waxaa laga laqbeynayaa markaa mujarad ficil mujarad baa markan laga laqbeynayaa walow yu-aakhidu llaahu walow ya-khudu llaahu iyo kale haddii uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qaban lahaa annaasa dadka uu u qaban lahaa bidulmihim bisababi dulmihim dulmigooda dartiina uu u qaban lahaa maa taraka ma uunan ka tageen calayhaa cala al ardi dhulka korkiisa meeshan marka damiirkan calayhaa wuxuu u noqonayaa dhulka iyadoo aan hadda la soo sheegin oo hadda aayaddii aan soo marnay wax a lafdi marka dhul ama arda ama wax lamida ma ku jiraan dayib iyadoo marka aanan soo marin wax dhulkii iyo ayaa haddana loo celinayaa damiirkan calayhaada uu u laabanayaa calayhaa ay cala al ardi waa min baabi marka waxay yidhaahdaan xataa tawaarat bilxijaabi rudduuhaa oo kale qoraxdii baa damiirkaa loo celiyey iyadoo aan la sheegin wax qorax aan lasoo xusin luqada carabiga marka mararka qaar waa lagu arkaa damiir loo celinayo hayru madkuur loo celinayo hadda laakiin hayru madkuur layskagama celinayo mar walbee qariino iyo waxbaa jiro qariinadu waxay tahay min daabatin daabad haddii la sheego daabad xaggay ku socotaana dhulkay ku socotaa halkaasaa laga fahmaa marka damiirkani inuu xaggaa u laabanayo siyaaqii aayadda ayaa marka waxaa laga dhex helayaa wax laga fahmi karo dhulka marka macnuhu wuxuu noqonayaa walow haddii yu-aakhidu llaahu alla uu qaban lahaa annaasa dadka yacni ou ciqaabi lahaa bidulmihim bisababi dulmihimna uu ku qaban lahaa maa taraka kama tageen alle calayhaa cala al ardi dhulka korkiisa ugama tageen min daabbatin ay daabbatan wax dhulka ku soconayo korkiisa ugama uunan tageen laba tafsiir baa marka meeshan ku jirto tafsiirka loo badan yahay waxa ay tahay min daabatinta inay caamkeedaas ahaato oo dadku waxay sameynayaan qaarkood haddii alla dadka u qaban lahaa dadkaa yacnii qaba waxa ay sameynayaan oo u qaban lahaa wax dhulka korkiisa looga tagaa ma jir mausan jireen ama ha noqdeen qof saalixa iyo mid daalixa labadaba waa la dhulka korkiisa way ka dhibaatoon lahaayeenoo waa la halaagi lahaa ayb meeshaa markaa de walaa taziru waasiratun wisra ukhraa maxay noqonaysaa ilaahay subxaanahu watacaala kanna waa ciqaabay dembigiisa u ciqaabay kanna muxuu u ciqaabay nusuusta marka dib loogu laabto waxaa dhacdo qofkii saalixa ahaayo dhulka korkiisa joogo haddii laga bato ilaahay subxaanahu watacaala cuquubada inuu camimayo oo xadiidkii nabiga sal ll ly slam wuxuu ahaa anahlaku wa fiina asaalixuun ma halaagsamaynaa bay tiri zaynab annagoo ay nugu jiraan dad wan wanaagsan nebigu wuxuu yidhi nacam idaa kahura alkhabar xumidu hadday badato kulligiin waa halaagsamaysaan waxaa kaloo xadiidka aayadda dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaasi liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun iyada lafteeda marka waxaa dhici karto quraanshada iyo xayawaanku inay roobka dhibicdiisa u waayaan macsida bani aadamku oo dhulka ku sameynaya darteed inay u waayaan marka min daabatinta caamkeedaas bay ku soconeen maadaama ay tahay nakiratun oo markaa yacnii dhacday weliba fii siyaaqi nafyi lanna walow yu-aakhidu allahu nnaasa bidulmihim maa taraka calayha maada waa naafiya nakiradii marka nafyi bay dhacday haddana weliba min ayaa ka hormartay zaa-ida ama silo ah waxay keeni marka waa nasun fi lcumuum cumuum bay nas ku tahay wax dhulka korkiisa ku noolaan lahaa ma jireen haddii ilaahay dadku waxay sameynayaan oo u qaban lahaa marka naxariista ilaahay iyo dulqaadka alla waaye marka waxa ay ummaddu markaas yacni dhulka korkiisa lagu joogo walaakin yu-aakhiruhum walaakin lagu noqoyahe yu-akhiru waa dib dhigayaa alle hum iyaga ilaa ajalin waqti intii kaa waqtiga oo musaman la magacaabay oo ilaahay agtiisa laga ogyahay fa idaa haddii jaa-a uu yimaado ajaluhum waqtigooda laa yastaahiruuna dib laa yasta'khiruuna ma dib marayaan saacatan saacad walaa yastaqdimuuna ma hormarayaan ay saacatan wax saacadana yacni ma hormarayaan ayb abu hurayra waxaa laga wariyey ninbaa agtiisa wuxuu ku yidhi ina aldaalima laa yaduru ilaa nafsahu ninka daalimkaa naftiisa unbau dhibayaa ayaa nin yidhi faqaala abu hurayra wuxuu yidhi bi'sa maa qulta waxaa tidhi baa xun ina alxubaara tamuutu fii wakrihaa bidulmi aldaalimi shimbiraha iyagoo buulalkooda ku jiro ayay abaar iyo waxay u dhimanayaan ama ay yacni baktinayaan qofka daalimkaa dulmigiisa darteed dartii bayna u baktinayaan ayb marka ninka macsida dhulka ku sameynayaa saameyn waa ku leeyahay dadka intooda kale ayb macnahaas marka yaa xoog badan in caam laga dhigo macno kalaa jiro low yu-aakhidu allahu aabaa'a aldaalimiina bidulmihim bidulmihim inqataca annasru aabbayaalka dulmigooda haddii loo qaban lahaa yacni hadduu alla u qaban lahaa aabbayaalka kuwa daalimiinta aabbayaalkood hadduu dulmigooda u qaban lahaa nasliga oo dhanba waa go-i lahaa oo dadku maynan tarmeenba ilmana lama heleen aabbuhu xumaantiisa haddii aan ilmo la sii lahayn oo lagu ciriirin lahaa oo meeshaa laga xaaqi lahaa nasli iyo dadkii maba tafiir ma uunan yeesheen dadku maynan yeesheen laakiin macnaha horaa xoog badan loona badan yahay wayajcaluuna lilahi maa yakrahuuna watasifu alsinatuhum اlkadib wayajcaluuna waxay ka ictiqaadinayaan oy u yeelayaan lilaahi alle maa ayay alle ka ictiqaadinayaan yakrahuuna iyagu ay nacayaan waa gabdhihii watasifu waxay sifaynaysaa alsinatuhum carabyadooduna alkadiba beentii bay sifaynaysaa ana lahum inay leeyihiin bay sifaynaysaa iyagu alxusnaa xaalad wanaagsan laa jarama waxaa dhab ah ana lahum inay leeyihiin annaara naar inay u sugnaatay wa annahum iyaguna mufraduuna kuwa laga tegayo inay yihiinoo naarta looga tegayo wayajcaluuna jacala bimacnaa ictaqada waay wayajcaluuna waxay ka ictiqaadinayaan lilaahi alle maabay ka ictiqaadinayaan wax yakrahuuna ay nacayaan ay yakrahuunahu wax ay nacayaan bay alle ka ictiqaadinayaan oo naftooda ay u nacayaan waana gabdhaha wa tasifu waxay sifaynaysaa oy tilmaamaysaa alsinatuhum carabyadooduna alkadiba been bay sifaynaysaa oo carabkoodiina marka been buu sheegayaayo allah gabdho dhalay iyo waxyaabaha marka carabyadoodu ay tilmaamayso waa been anna lahum marka annadan waxaa laga bedelayaa marka masder baa dabcan ka imaanayo waxaana alkadibadaa laga bedelayaa ayb oo macnuhu marka wuxuu yahay watasifu alsinatuhum carabyadoodu waxay tilmaamaysaa alkadiba been anna lahum bay tilmaamaysaa carabyadoodu inay iyagu leeyihiin alxusnaa alxusnaada marka laba macnaa ku jirto qaar waxay yidhaahdeen alxusnaa midii wanaagga badnayd waa maxay midda wanaagga badan wiilasha ile waxna way naceen waa gabdhihii ka wanaagga badanna waa maxay waa wiilashii ay atadkiir tafsiir saas buu leeyahay tafsiir kalena wuxuu leeyahay anna lahum carabyadoodu waxay sifaynaysaa anna lahum inay u sugnaatay iyagu alxusnaa xaalad wanaagsan alxusnaada marka waxay tahay iyagoo kufrigaa iyo shirkigaa ku jiro haddana waxay aaminsan yihiin inay markaa aakhiraba haddii la tago waxay leeyihiin annagaa wax helayno wala-in rujictu ilaa rabbii ina lii cindahu lalxusnaa haddii rabbigay la ii celiyo xaggiisa waxaa ii sugnaanayo ilaahay agtiisa lal xusnaa xaalad wanaagsan aayaddaasaa marka lagu fasirayaa middan oo carabkoodu marka wuxuu sifaynayaa wanaag inay iyagu leeyihiin oo marka aakhiraba la tago haddayba dhacda aakhiro in la tago waxay leeyihiin innagaa marka waxaan helaynaa wax wanaagsan laa jarama dhab waxaa ah oo xaqiiqo ah anna lahum inay iyagu leeyihiin annaara naar un inay leeyihiin wa annahum iyagu mufratuuna xarafkan mufratuunana waa loo akhriyey mufrituunana waa loo akhriyey siyaal kalena marka waa loo akhriyey oo mufarituuna saasoo kalena waa la akhriyey marka mufratuuna hadda middan marka haddaan ku soconno macnuhu waxa uu yahay ay mansiyuuna waa kuwa laga tegaya fi naari looga tegaya ibnu cabaasaa sidaa ku fasiray ayb waxaa kaloo mufratuuna lagu macnayn karaa ay mucajaluuna kuwa la dedejinayo waay leanna qofku marka uu ciddu marka ay rabto inay markaa yacni ceelalyo iyo waxbay dirsataa qofkaa marka ceelalyada ah ceelkiibuu kusii hormarayaa meeshiibuu sii hagaajinayaa wadaamihii iyo wixiibuu sii xirxirayaa kaasaa marka macnuhu marka midkaasi waa la dedejiyey marka dadkii baa laga dedejiyey halkanna marka mufratuuna bimacnaa waa kuwa la dedejinayo oo cadaabka loo dedejinayo waay macnaha marka mufratuuna macnaheedu sidaa waay abu jacfar yaziid bnu lqacqaac isaga marka wuxuu akriyey mufarituuna mufarituuna marka haddii la akriyay min farata baa laga bixiyey farata macnaheeduna wuxuu noqonayaa wa anahum iyagu mufarituuna kuwa gabood falay waay oo dayacay waajibkii alla saaray ayb naaficna xarafkani wuxuu aqriyay isagaa mufrituuna ayb mufrituuna ra-dii buu hoos dhigay mufrituuna marka la yidhaha min afrada waaye waa xadgudubkii wa anahum iyagu mufrituuna kuwa xadgudbay waay ayb waa ismu faacil marka kuwa xadgudbaya waa iyaga ayb aduu saddexdaa marka macnaba sidaasay kala tahay tallaahi laqad arsalnaa ilaa umamin min qablika fazayana lahum shayطaanu acmaalahum tallaahi baan ku dhaartee buu alla yidhi allaan ku dhaartee laqad wallaahi baan ku dhaartee qad xaqiiqo ah arsalnaa waxaanu dirnay rusulan rusul baan dirnay ilaa umamin umam intii ka ah baanu u dirnay min qablika adiga hortaa nebi moxamedow fazayana lahum waxaa u qurxiyey ashaydaanu shaydaan baa u qurxiyey acmaalahum acmaashoodii xumayd fa huwa isagu waliyuhum midka u gargaaraya weeyaan alyawma maanta oo adduunka ay joogaan walahum waxaa u sugnaaday oo ay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo wamaa anzalnaa ma dejinin calayka adiga korkaaga alkitaaba kitaabka kuma soo dejinin dushaada ilaa litubayina inaad caddayso unbaanu kugu soo dejinay lahum iyaga u caddayso alladii kii ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi kaa dhexdiisaba wahudan hanuun dartii baanu kugu soo dejinnay waraxmatan naxariis darteed baanu kugu soo dejinnay liqowmin inuu u ahaado yu'minuuna rumaynayo isaga ayb halkan marka alle nafsadiisau ku dhaaranayaayo wuxuu yidhi tallaahi baan ku dhaartay laqad arsalnaa waanu dirnay rusulan rusul baan dirnay ilaa umamin ummado intii ka ah baan u dirnay ummadaha oo min qablika adiga hortaa ahaatay ahaadeen saan adiga ummaddan kugu dir dirnay ummado adiga kaa horreeyeyna rusul baanu u dirnay fazayana lahum shaydaanu shaydaan baa u qurxiyey acmaalahum acmaashoodii alkhabiihati xumayd macnaa acmaalahum alkhabiihata acmaashoodii xumayd baa shaydaan u qurxiyey see ugu qurxinayaa dee shaydaan adduunyo iyo wuxuu kasoo gelayaa yididiilagelin iyo ballanqaad been ah iyo meelahaas buu uga imaanayaa ayb fa huwa isagu shaydaan waliyuhum kan u gargaarayo weeyaan alyawma maanta kan u gargaaraya macnaha saaxiibkood waayaa laga wadaa ayb oo saaxiibkood marka maxaa saaxiib looga dhigay weli maxaa shaydaan looga dhigay lidaacatihim iyaahu isagay ka dambeeyaan meeshii daacada allah inay adeecaan laga rabay ma adeecayaan shaydaan bay adeecayaan maadaama ay adeecayaan saa saaxiibkood oo weligooda ah oo adduunyada intuu joogana xabadka u garaacayo oo mar walba markii ay is yidhaahdaan la cabsi geliyaba meel buu ka bixinayaayo waxa uu leeyahay marka isagii baa marka meel walba u taagan ayb alyawmada marka adduunyaday ku dhacaysaa dabcan walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun muulimun xanuujinayo cadaab xanuujiya ayay leeyihiin fi laakhirati aakhirada wamaa anzalnaa ma dejinin calayka adiga markaa shaydaanku de dadka acmaasha qolana shirkigu u qurxinayaa oo wuxuu ugu qurxinayaa marka bismi magac wanaagsan buu u sameynayaa oo markaa aynan ka didin iyo ayuu u sameynayaa oo gaaladii mushrikiintii nebiga hor joogtay ee ku madax adeygtay wuxuu u qurxiyey camalkoodaas xun oo shirkiga ah ayuu wuxuu uga dhigay wax wanaagsan qolana wuxuu u qurxinayaa marka bidcadii wax aan diin ahayn ayuu maanta dhan ku daalayaa oo alla markaa kuwa uu dhahayo kale qul hal nunabi'ukum bilaksariina acmaalaha aladiina dala sacyuhum fi lxayaati اddunya wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna suncaa wax wanaagsan inay hayaan oy sameynayaan bay u malaynayaan waana labada ugu daran waa labadaas macam marka uu shirkigii iyo gaalnimadiina kuu qurxiyo wax fiican kaaga dhigo amase uu bidcada kuu qurxiyo aada noogeysid adduunyada dhexdeeda haddana noogaasi wax kasoo xasilaya aanay jirin aakhiro caamilatu naasiba ee naf markaa shaqaynayso haddana dhibtoonayso dadku marka haddaynan ikhlaas iyo cilmi isku xakamaynin ee waxay noqonaysaa markaa oo qofka aanu baranin diinta dhabtaa saxiixa ah iyo midda kale iyo waxaan kale ba bidcada haddaanu kala baranin shaydaan unbaa iska jiidanayo marka dhiiggiisa iyo dhacaankiisa iyo dhididkiisaba wuxuu ku dhammaanayaa marka waxaan waxba uga soo laabanaynin macaasiduna shaydaanku waa u qurxinayaa dadka dabcan halkaana marka waa uga imaanayaa saddexdaas marka haddii uu ka waayo oo albaab uga furmi waayaan meesha marka waxyaabaha mubaaxaadka ayuu dadka ku mashquulinayaa marka shayga makruuha ah ama waxa mubaaxa ah buu aada ugu mashquulinayaa haddii qofku uu soo jeedana marka dambe wuxuu mashquul uga dhigayaa laba cibaado mid fadli badan iyo mid laga fadli badan yahay buu tii laga fadli badnaa ayuu maanta dhan kugu mashquulinayaa adiga si aada u waxyarayso isaga mar walba waxaa ka go-an inuu wax kaala haro un bis sida uu wax kaala hari karaana un waxay noqonaysaa imaa inuu khasaaro dhammaystiran ku geliyo hadduu ku geli waayana khasaaro un markaa intii ay la ekaataba aduu khasaaradaada u taagan yahay ayb waa in marka qofku iska naaraa adkaarta ka akhristaa subax iyo galab ilaahayna uu baryaayo isaga marka ilaahay isagaa tawfiiqda hayo ayb wamaa anzalnaa ma dejinin calayka adiga korkaaga alkitaaba kitaabka korkaaga kuma anan soo dejinin ilaa litubayina inaad caddayso unbaan kugu soo dejinnay lahum iyaga aada u caddayso aladii kii ikhtalafuu fiihi ay isku khilaafeen dadka meeshaa marka alimaamu dabari wuxuu yidhi ilaa litubayina lahum inaad u caddayso iyaga makhtalafuu fiihi waxay isku khilaafeen oo waa maxay waxay isku khilaafeenna min diinillaahi ilaahay diintiisa ah waxay ilaahay diintiisa iskaga khilaafeen fa tucarifahum marka aada aqoonsiiso alsawaaba minhu midka sawaabka ah waalxaqa xaqi aada barto min albaatili aada ka ogeysiisood ka barto xaqii baatilki yacni aada u kala saarto taas sidaa weeyaan marka ilaa litubayina lahum ladii ikhtalafuu fiihi ayb watuqiima calayhim bisawaabi inaad marka sawaabkii dul joojisa dadkii minhu oo yacni diinka ilaahay ah xaggiisa ah yani xujat allahi alatii bacahaka biha xujadii alla kula soo bixiyey inaad dadka dul istaajisay ayb marka waxaan la ysku khilaafsan yahay waa diin marka midna marka wuxuu leeyahy diintu waa sidan midna diintu waa sidan midna waa sidan waxaa la ysku khilaafsan yahay haddii la rabo in laga baxo khilaafka oo waxa sawaabka ka ah in la ogaado la rabo xaggee laga ogaanayaa qur-aankii iyo sunnada nebiga salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi nebigaba intaasaa loo soo diray inuu dadka u kala khilaafkan dadku inaanu uga tegine ee u kala caddeeyo waxa sawaabka ah iyo waxa qaladka ah ee diinta lagu dhajiyey idan marka xaq iyo baatilka kala soo soocitaankooda waa wixii nebigaba loo soo diray haddii laakiin qofku ay uu yidhaahdo ama dadku ay yidhaahdaan war waxaan dadka isku khilaafeen naga daaya ma rabno inaan ogaano muran iyo buuq iyo doodna ma rabno sawaabkooda iyo baatilkooda iska haysta xagga naga dhiga wax aan muranba ka imaan karin baan ku ayaan rabnaa hadday yidhaahdaan dee qasadkii risaaladaad moodaa dadkaasi inay ka wareersan yihiin leanna ilaahay nebigiisa muxuu usoo diray khilaafka dadka dhulka dhulka korkiisa ay isku khilaafsan yihiin oo midba diinta uu wax ka sheegayo sawaabkeeda iyo saxiixeeda in la ogaado isaguna laga ogaado xaggiisa ayb ilaa litubayina un baanu kugu soo dejinay kitaabka korkaaga aanu ugu soo dejinay inaad caddayso lahum iyaga aa u caddayso alladii kii ikhtalafuu fiihi ay isku khilaafeen wahudan hanuun dartii baanu kugu soo dejinay uun kitaabka wahudan marka litubayina yaa lagu cadfayaa marka waa mafcuulu liajlihi waraxmatan naxariis darteed baanu kugu soo dejinay kitaabka liqowmin qolo yu'minuuna rumaynayaan wallahu anzala min asamaa'i maa-an faaxyaa bihi larda bacda mowtiha wallaahu alle anzala wuxuu dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda wuxuu kasoo dejiyey maa-an biyo faaxyaa wuxuu ku nooleeyey bihi bilmaa-i biyaha sababtooda al-arda dhulkiibuu ku nooleeyey bacda mowtihaa dhimashadeeda ka gadaale ina fii dalika kaagaasi la-aayatan calaamad baa ku sugan waxdaaniyada alla lagu garto liqowmin bay ugu sugan tahay qolo qolada oo yasmacuuna wax maqlayaan daa'iman marka qur-aanku waxaa ka buuxo amhilo iyo qiyaas shay aad taqaano ayaa wax hadda aadan arki arkaynin yaa laga lagugu qiyaasayaa hadda marka aayadani waxay u dhacaysaa bacdiga iyo isa soo nooleynta yaa dadkii marka ay muran ka keeneen markaasa alla wuxuu tusayaa wax iyaguba ay ku garan karaan bacdiga maxay ku garanayaan dhulkii ayaa abaaraysanayo geedihii iyo wixii ku yaalay baa qallalaya isaga dhan dalagii beeraha iyo masagadii iyo galeydii iyo qamadigii iyo waa qallalayaan baxaysu marka waxay gaarayaan in la jajabiyo iyaga dhanba bal ay noqdaan roobkii baa imaanayo roob baa da-ayo waa cagaaranayaa dhulkii dhulkan marka dhintay ee yacnii nabaadkii uu ka guuray ee isagii dhammaan marka qallalay ee dhul mayid ah ah yaa roobkii ku da-ayaa markaasuu cagaaranayaayo waxaa soo noqonaya dooggiisii iyo noloshiisii allaha awooddaa iska leh oo dhibicdaas roobka ku nooleeyey dhulkan dhintay adigii uu ku abuuray miyaa wax la-aan marka miyaanu ku keeni karin ayb mithaalku marka halkaas wallaahu alle anzala wuxuu soo dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda wuxuu ka soo dejiyey maa-an biyo faaxiya wuxuu ku nooleeyey bihi bilmaa-i biyaha sababkooda alarda dhulka bacda mowtihaa dhimashadeeda ka gadaale ardadu markay dhimatay kadib buu ku nooleeyey ina fii dalika kaagaa dhexdiisa laayatan baa ku sugan calaamad ayaa ku sugan waxdaaniyada alle iyo bacdiga iyo qudrada alle markaa tusayso liqowmin qolay ugu sugan tahay qolada oo yasmacuuna wax dhagaysanayaan ee dad uun iska murmaya ma aha wa ina lakum fi lancaami lacibratan nusqiikum mima fii butuunih biyihii roobka sow lagama sheekaynin roobku dhulkana waa ku noolaadaa xooluhuna waa ku noolaadaan innaguna xoolahan kusii noolnahay wixii dhammaan marka saas isugu xiran yihiin meel kale haddana waxna laga tusayaayo alla wuxuu leeyahay wa ina lakum waxaa idiin sugnaat waxaa idinku sugnaatay fil ancaami xoolaha dhexdooda waxaa idinkugu sugan la cibratan cibro qaadasho wax wax lagu garto yaa xoolaha dhexdooda idinkugu sugan nusqiikum waanu idin waraabinaynaa mimaa min bacdi maa kii qaarkiis ayaanu idinka waraabinaynaa fii butuunihi xoolihii calooshooda dhexdooda ahaadeen min bayni farthin uus dhexdood iyo wadamin dhiig dhexdii xaal uu ka ahaaday labanan baanu idinka waraabinaynaa caano caanaha oo khaalisan saafi ah kaa oo caanaha oo saa'iqan hunguri mar leh oo aan lagu marganayninee hungurigii marka dhaafayo lishaaribiina kuwa cabayo u hunguri mar leh ayb xoolihii iyo marka caanahan aan cabayna haddana waxna lagu tusaaleynaya maalin walba aan arkayno ayb wa ina lakum waxaad leedihiin waxaa idinkugu sugnaad waxaa idinkugu sugnaaday fil ancaami xoolaha dhexdooda la cibratan baa idinkugu sugan cibro qaadasho nusqiikum xarafkaani akharu lqura saasay u aqriyeen naafic isaga wuxuu aqriyey nasqiikum ayb nasqiikum iyo nusqiikum marka macnaha xaggoodu waa isku mid un nusqiikum waanu idin waraabinaynaa mimaa min bacdi maa mintaan hore waa tabciidiya waay min bacdi maa kii qaarkiis baan idinka waraabinaynaa fii butuunihi fii butuuni lancaami xoolihii calooshooda dhexdooda ku sugnaa ayb waa caanihima dabcan baa loo jeedaa min bayni farthin uus iyo wadamin dhiig dhexdii xaal ou ahaaday caanihii marka de waxay ku jiraan marka uus iyo dhiig dhexdii baa laga soo miirayaa oy ka imaanayaan leanna xooluhu markay wax cunaan dheefshiiday samaynayaan nafaqadiibaa markaasi yacnii dhiiggiibay dib ugu noqonaysaa xoolihiina waa ka faa-iideysanayaa caanihiina marka waa kasoo miirmayaan uustaas iyo dhiigga dhexdooda ayaa intay caanuhu kasoo miirmaan bay candhada soo gelayaan marka candhadii baa marka weel u ah weel qofkii marka waa imaanayaa weelkaas wax ku jiraan buu iska maalayaa un bis yaa ku shubtay meesha see loogu shubay yacnii cibraha ku sugan waxyaabahaas ayb labanan buu alla idinka waraabinayaa caano caanaha oo khaalisan nadiif oo saafi ah maxay ka saafi yihiin min addami waalfarti uustaas iyo dhiiggaas midna male oo caanuhu waa cad yihiin dhiig yar haddii uu ku jiri lahaa waa la arkaa soo maha dhiig bay ka khaalis yihiin haddana waxay ka khaalis yihiin uustaas iyo waxyaabahaas wasakda ah saa-iqan caanaha oo saa-iqan hunguri wad leh oo aan lagu marganaynin qofku hilibka iyo waxyaabahaas waxaa laga yaabaa inuu ku margado laakiin caano qof ku marganaya male lishaaribiina kuwa wax cabaya markaa u hunguri wad leh ayb oo hunguri marar marka u leh taana marka ilaahay subxaanahu watacaala xoolihii ayuu xaggooda sidaa uu ka tilmaamay ayb wa min hamaraati الnakiili wاlacnaabi tattakiduuna minhu sakra warisqa xasana wa min hamaraati الnakiili geetimireedyada mirahooda xaggoodana wاlacnaabi cinabka geedkiisa shay-un baa ka mid ah shay ayaa ah ayb shayga oo tattakiduuna aad ka dhiganaysaan oad ka samaysanaysaan minhu isaga xaggiisa sakaran wax lagu sakraamo waa khamradii iyo wa risqan risqi ayaad ka dhiganaysaan risqiga oo xasanan wanaagsan ina fii dalika kaagaasi laayatan baa ku sugan liqowmin bay ugu sugan tahay yacqiluuna wax garanayaan ayb meeshanna marka wax kaloo geedihii oo qaarkood marka dadkii ay risqi aad u wanaagsan ay ka cunayaan iyo alla subxaanahu watacaala uu ka hadlayaa marka wa min hamaraati nakhiili waa qabar waa khabar mubtadaan usoo qadaraynayo marka shay un baa la dhahayaa sida ugu fudud saas wa min hamaraati nakhiili geedtimireedyada miraheeda iyo wal acnaabi cinabka geedkiisa mirihiisa shay un baa ka mid ah yaa ka ahaaday shay shay baa kuwaasi mirahaasi ka mid ah shayga oo tatakhiduuna aada ka dhiganaysaan minhu isaga xaggiisa sakaran wax lagu sakhraamo aada ka dhiganaysaan sakaran waa khamradaa laga wadaa wax lagu sakhraamaa laga samaystaayo de cinabkii iyo timirtii iyo geedihii ayaa waxaa laga miiranayaa wax dadku ay ku sakhraamaan aayadda marka dabcan waxay ku timid fii maqaami alimtinaan hadda ilaahay waa gallad sheeganayaa meeshaan khamrigana sida aan ogsoonnahay waa xaaraam shaygan xaaraantaa marka shay xaaraan a maxaa loogu gallad sheegana marka naam shay xaaraana maa lagu maa lagu gallad sheegtaa culimada waxay leeyihin mufasiriintu marka meeshan markaan alla uu gallad sheeganayo waa intaan khamrada la xarimin waay iyaguna aada bay u jeclaayeen khamrada qabla taxriimi alkhamri ayaa aayaddan marka ay ka mid ayay soo degtay dabcan waa aaya makiya khamradana madiina lagu xarimay saaad ogtihiin meeshaas marka culimada qaar baa marka waxay leeyihiin aayaddani waa mansuuqo waay sakarantaa marka in laga samaysto waagii hore waa la ogolaa gadaalna waa laga nasakhay ayb meeshaas marka usuuliyiinta qaar baa waxay yidhaahdaan khamrada nas nas oo alle xaggii ka yimid ama rasuul xaggii ka yimid oo khamradii xalaaleeyey ma jirine waxay xalaal ku ahayd waxaa la yidhaha albaraa'at alasliya usuulka waxaa lagu yidhaha ama albaraa'a alcaqliya iyo khamradu ay ku banaanayd yacni asalku waxaa weeyaan waxna xaaraan ma aha ilaa sharcigu xarimo khamradu marka asalkaasay awal ku jirtay ee qur-aanka iyo sunnada khamraa xalaal ahoo caba ma aynan dhihin waxa marka haddii bara al asliya ay isbedesho oo xukunkeedu isbedelo oo taxriim ou imaadana naskhi lama yiraa arrintaas lianna baraa al asliya ama albaraa alcaqliya iyadu maahan yacni xugun sharci oo sharciga uu la soo degay dabcan maaha qaaraa sidaa yidhaahda marka culimada qaar waxay yidhahdaan saas maahan saxiix aayaddan baa waxay tilmaamaysaa lagana fahmayaa khamradu inay bannaynaysa in la isticmaalo maxaa yeelay allah waa ku gallad sheeganayaa wuxuu leeyahay wa min hamaraati annakhiili waalacnaabi tatakhiduuna minhu sakaran waxaad ka dhiganaysaan wax lagu sakhraamo waa laydiin ogolyahay waay warkaa macnihiisa ilaa haddii kale maba nicmo iyo gallad maba looga dhigteenba ayb markii dambena marka waa la nasakhayo waxaa lagu nasakhay qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walazlaamu rijsun min camali الshayطaani fajtanibuuhu sheekh maxamed ilamini shanqiiqina adwaa-ul bayaanka wuu sheegayaa masaladaasna weliba waa ku daahayba aadba uga hadlaynaayb iyo wa risqan ayaad ka samaysanaysaan ood ka dhiganaysaan risqi risqiga oo xasanan wanaagsan waxaan la cunaya timirta iyo zabiibka iyo waxyaabaha ina fii dalika kaagaa waxaa ku sugan dhexdiisa la-aayatan baa ku sugan aayad liqowmin bay ugu sugan tahay qolada oo yacqiluuna wax garanayaan ayb qoladaa marka wax garanaya aayadda lafteedana marka la kala saaray sakaran iyo wa risqan xasanan marka laba loo kala qaaday iyada lafteeda waxay tusaysaa khamradu wax quman inaysan ahayn leanna iyada wasfiga sakhraannimaa lagu sheegay intii kalena risqan xasanana ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala bal qur-aanka fiiri balaaqadiisa wa awxaa rabuka ila annaxli an ittakhidii min aljibaali buyuutan wa min ashajari wa mima yacrishuun wa awxaa rabuka rabbigaa wuxuu u waxyooday ila annaxli shinnida intii ka ah ayuu u waxyooday waxyu ilhaamin weeyaanoo waa ku ilhaamiyey waay an ittakhidii ay ittakhidii samayso oo yeelo min aljibaali buuraha xaggooda buyuutan guryo ka samayso wa min ashajari geedaha xaggoodana guryo ka samayso iyo wa mimaa kii xaggiisana guryo ka samayso yacrishuuna ay cariishaynayaan ayb uma markaa dabadeed kulii cun min kulli thamaraati miro dhammaantiis xaggiisa wax ka cun faslukii qaad subuula rabbiki rabbigaa jidadkiisa mar oo qaad dululan mudalalatan xaal ay tahay mid la leyliyey oo adiga lagu leyliyey yakhruju waxaa baxayo min butuunihaa caloosheeda xaggeeda waxaa kasoo baxayo sharaabun baa kasoo baxayo sharaab wax la cabo kaa oo mukhtalifun ay iskhilaafsan tahay ay iskhilaafayso alwaanuhum midab midabadoodu ay iskhilaafayaan fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday sharaabka oo fiihi dhexdiisa shifaa-un uu yahay daawo iyo caafimaad linnaasi dadka uu yahay ina fii dalika kaagaasi la-aayatan baa ku sugan aayad cibra wax lagu cibro qaato liqowmin bay ugu sugan tahay qolo yatafakaruuna fakarayaan halkana alla wuxuu ka waramayaa cayayaan kamida cayayaanada yaryar oo haddana ilaahay subxaanahu watacaala intou wax baray oo wax ku ilhaamiyey shaqo bani aadamku qaban karin ayaa ilaahay intou baray ayay bani aadamkii waxay usoo saareysaa waxaa aadka u anfaca waxyaaba aada u anfac badan bay usoo saareysaa marka xayawaankaa tabartiisu yar tahay iyo nidaamka uu ku shaqeynayo kulligood waxay ku tusayaan qudrada rabbi subxaanahu wa tacaala allahaasna marka de in cibaado alla cibaado astaahilo weeyaan dadka inuu soo celiyo qiyaamuhuna aysan waxba ku ahayn wa awxaa rabbuka rabbigaa wuxuu u waxyooday ay alhama rabbuka rabbigaa wuxuu ilhaamiyey yacni shinida wuxuu ku tuuray qalbigeeda ayb alhamahaa wa qadafa fii nafsihaa nafsadeedu ku tuuray inay shaqadan qabato ayb waxyiguna markaa de ilhaamku waa la yskaga iطlaaqi karaa bimacna alwaxyi ayb wa awxaa rabbuka rabbigaa wuxuu u waxyooday waxyu ilhaamin ila naxli shinida inti xaggeeda an itakidii ay itakidii antu waa tafsiiriya lianna awxaadaa macno qowl wadato an itakidii ay itakidii samayso min aljibaali buuraha xaggooda buyuutan guryo ka samayso guryihii marka buurihii marka meel aada degto guryo marka ka samayso wa min ashajari geedaha xaggoodana guryo ka samayso sidaabaa alla ku ilhaamiyey iyo wa mimaa kii xaggiisa yacrishuna ay cariishaynayaan wa mimaa yacrishuna waxay tahay geedahan dadku ay markaa saaq-saaqa ahoo markay soo dheeraadaanoo jirid ay yeeshaan ayaa marka dadku intay geedo isku xirxiraan ama fiilo intay isku xirxiraan oo ay fiiladaasi isku dhadhaweeyaan ayaa geedku saaqsaaqa oo xaggay saa uqa qabsanayaan meeshaa marka maxaa kasoo baxaya cariish bay noqonay meesha dhan marka wa mimaa yacriishuun marka cinabka iyo geedaha qaarkood baa saas u baxo waxaas marka ay dadku cariishaynayaanna ka dhiga meel aada marka yacni waxaad ka dhigataa guryo ka dhigo shinidu marka meelahaas unbay wareegeysaa marka ay wax ka samaysanaysaa ayb uma markaa dabadeed kulii cun min kulli thamaraati miro dhammaantiis xaggiis wax ka cun miraha marka qaar baaba sun ah oo aan waxba anfac lahayne mintaa marka tabciidiyo waayo yacni waxaa loo jeedaa amase min kulli thamaraati miro dhammaantii xaggiisa yacni shay-an ka cun wax ka cun faslukii qaad subula rabbiki rabbigaa jidadkiisana mar oo qaad dululan mudalalatan xaalay tahay mid la layliyey ayb ayb marka mid la layliyey iyadoo ana jidadkaa rabbigaa jidadkiisa iska mar oo mushaax oo qaad meeshaan ayb yakruju min butuunihaa yakruju waxaa kasoo baxaya min butuunihaa caloosheeda xaggeeda sharaabun baa kasoo baxaya wax la cabo kaasoo mukhtalifun ou kala duwan yahay ou kala duwan yahay alwaanuhu midabadiisu yacni malabku midna waa caddaan midna waa madow mid waa guduud mid waxaa weeyaan waa jilicsan yahay mid waa adag yahay waa anwaac kala duwan baa caloosheedii kasoo baxaya oo ka imaanaya ayb fiihi marka damiirkan laba meel baa loo celiyaa akharu lmufasiriin waxay u celiyaan fiihi fi sharaabi yacni sharaabkaas oo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay ayb sharaabkii baa loo celina waa malabkii marka bacdi lmufasiriinna waxay u celiyaan fiihi fi lqur'aani qur-aankii bay u celinayaanoo qur-aankii waxaa ku sugan shifaa-un baa linnaasi ugu sugan laakiin abu jacfar itabari wuxuu leeyay siyaaqa aayadda malabkaa laga soo hadlayay marka isagaa loo celinayaa fiihi fi sharaabi sharaabka dhexdiisa waxaa ah sharaabka dhexdiisa shifaa-un baa ku sugan caafimaad linnaasi dadka ugu sugan yahay ayb oo kaa marka caafimaad baa dadka ugu sugan oo nabiga sala allahu alayh waali wasalam xadiidka abi saciidin alkhudri nin baa nabiga u yimid sala allahu alayhi wasalam markaasuu yihi ina akhi istatlaqa batnuh walaalkay calooshiisii baa furatay buu yihi waa shubmayaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi waalihi wasalama nebigu wuxuu ku yidhi isqihi casalan malab waraabi fasaqaahu waa waraabiyey uma jaa-a waa yimid faqaala inii saqaytuhu waan waraabiyey falam yazidhu ilaa istitlaaqan waxba uma kordhinin malabkiiyo waa kusii badiyeyba shubanka faqaala nabiyu sal ly slama halaata maraatin buu nabiga saa ku yidhi uma jaa-a raabica markii afaraad buu yimid faqaala isqihi casalan war malab sii buu yidhi qaala qad saqaytuhu falam yazidhu ila istiطlaaqan faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi sadaqa allahu alla run buu sheegay wakadaba batnu akhiika walaalkaa calooshiisana beenay sheegtay ilaahay run buu sheegay walaalkaa calooshiisuna been bay sheegaysaa fasaqaahu waa waraabiyey fabara-a waa rahaysta marka alimaam ibnu lqayim marka wuxuu yidhaahdaa ninkani intii daawada buunan gaarin xadkeeda yacni dooskii loogu talagalay buunan gaarin ee waxba ma taraysa daawadu intii loogu talagalay dabcan haddaanay gaarin masalada kale waxay tahay dee malabku cabdullaahi binu mascuud baa waxaa laga wariyey inuu yihi alcasalu shifaaun min kulli daa malabku daawo wuxuu u yahay cudur kasto waalqur'aanu shifaaun lima fi suduur qur-aankuna wuxuu daawo u yahay qalbiga waxa ku jiro ayb oo shubahda iyo shakiga iyo isagaa marka qur-aankii baa daawo uga bixinayo waxaa kaloo nebiga la wariyey calaykum bishifaa-ayni labada daawada ah ku dadaala alqur'aani waalcasal qur-aanka iyo malabka labadaa ku dadaalana waa la wariyey culimada qaar waxay ka hadlaan malabku wax kasta miyuu daawo u noqona marka aayaddu hadda iyadu maynan dhihin wax kasto aayaddu waxay tihi fiihi shifaa-un linnaas dadkuu daawo u yahay daawada iyo marka laga hadlayana ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa waxaa in laysla helo ay tahay qofkani yacni shaygan uu cunayo malabku dabeecuu leeyahay dabeecuu leeyahay oo buruuda iyo yacni wuxuu leeyahay qabow iyo xara buruuda iyo xaraara ruduuba iyo yubuusa qalayl iyo yacni iyo iyo iyo wuxuu leeyahay qoyanaan shaygaasi marka dabcan waxyaabaha malabku khawaastaas marka ku jirto isaga hadba midda ku jirto haddii cudurku uu munaasab u yahay daawo waay nacam cudurradaasoo dhanna marka malabku daawo u noqonaya cudurro marka waxaa jiri kara buu leeyahay marka khawaasta cudurradaasi iyo khawaasta malabka laga helayo aynan ismudaabaqeyneynin kaasoo kale marka cudurradaasoo kale daawo uma noqonayo marka qur-aankuna ma dhihin cudur kasta waa daaweynayaa maunan dhihine daawo inuu yahay unbuu sheegay shaygu marka inuu daawo yahayna macnaheedu maaha wax kastuu daawo u yahay iyo shaygani waa daawo labay kala noqonayaan qaar marka culimada kamidana maslak saas oo kale ayay iyaguna maraan ayb waxaan shaki lahayn uun malabkaasi inuu daawo yahay qur-aanku sidaasuu tilmaamay cuduradu marka dhammaanba yaanu daawo hadduusan u noqonin in badan oo kamida daawo u noqonaya ayb fiihi sharaabka oo fiihi dhexdiisa shifaa-un dawo ay dhexdiisu ay tahay linnaasi dadkaay u tahay ina fii dalika kaagaa dhexdiisa waxaa ahaaday la-aayatan aayad calaamad rabbi lagu garta waxdaaniyadiisa liqowmin qolo yatafakaruuna fakarayaan wallahu khalaqakum uma yatawafaakum waminkum man yuraddu ilaa ardali lcumur wallaahu alle khalaqakum waa idin abuuray uma markaa dabadeed yatawafaakum waa idin oofsanayaa wa minkum idinkii man ayaa idinka mid ah yuraddu la celinayo ilaa ardali lcumuri cumri midkiisa xun loo celinayo likay laa yaclama si uunan u ogaanin bacda cilmin ogaal ka gadaale shay-an waxba uunan u ogaanin in allaha alle caliimun mid ogaal badan weeyaan qadiirun awood badan aayadana ilaahay qudradiisa waxdaaniyadiisa tusaysa ayuu noo tilmaamayaa wallaahu alle khalaqakum wou idin abuuray isagaa idin abuuray uma markaa dabadeed yatawafaakum waa idin oofsanayaa alle ayb yatawafaakum marka idinkoo yaryarow idin oofsanaya dhalinyaro idinkoo abuu idin oofsanaya garmadow buu idinku oofsanaya wa minkum idinkii man baa idinka mid ah kuwaa idinka mida yuraddu la celinayo ilaa ardali lcumuri cumri midkiisa xun loo celinayo ardalulcumur marka waxay ku sheegaan marka siddeetan iyo kasii kor ayb wixii a marka waxaa weeyaan ama shan iyo toddobaatan sano iyo ka kor waxau noqonayaa marka ardalulcumur ayb muxuu sidaa marka alla u yeelayaa likay laa yaclama inuunan ogaanin qofkaasi bacda cilmin ogaal ka gadaale shay-an waxba inuusan ogaanin ardalulcumur buu gaarayaa ninkii wax ogaah ee cilmigiisa iyo caqligiisa laga faa-iideysan jiray ee aadka u wacyiga badnaabaa wuxuu isku bedelayaa sidii ilmo oo kale waxa uu hadda sameeyey ma oga inta jeer yacni inuu tukaday iyo in kale war uma hayo yacni alla wuxuu ugu talagalayba markuu wax ogaaday ka gadaale wax ogaan la-aan inuu galo xikmada ka dambaysa marka waa maxayna waxaa la tusayaa bani aadamkani kartidiisa in la haysto kartida adiga waa lagu siiyey malihid adiga allihii ku siiyey baa haysanaya markaa sidoo doono ka yeelaya waxaaga adiga marka mudlaq maaha cilmiga aada leedahay mudlaq maaha xoogga aada leedahay mudlaq maaha ogaalkaaga itlaaq ma ku jiro adiga dhan waa xadidan tahay intaa bani aadam saas inaad tahay inaa ogaatid ninkii marka reerkiisa maamulan jiray ee laga yaaba qabaa-il u talin jiray ee isagu markaa yacnii ummad usoo taliyey baa laga yaabaa waqti uu saxarooday ama kaadiyey war inuusan uhaynin waa sidii ilmihii oo kale u gaarayaa marka dadkii qaarkoodna marka sidaabuu alla kuwa idinka idinka mid oo la celinayaa jira ilaa ardalilcumuri loo celinayay nebigu ilaahay buu ka magangeli jiray ardalulcumurka likay laa yaclama si unan u ogaanin bacda cilmin ogaal ka gadaale shay-an waxba unan u ogaanin in allaha alle caliimun qadiir labadan magac fiiri ilaahay leeyahay oo aayadda lagu soo gebagabeeyey macno weyn baa ku jiro alimaamu tabari wuxuu yidhi in allaha aladii laa yansaa alle waa midka aan waxba iloobaynin walaa yatagayaru cilmuhu cilmigiisa kou doorsoomaynin waayo alle cilmigiisa ma doorsoonay ma doorsoomayo adiga cilmigaaga waa doorsoomayaa soo maha waa kaasaayo ilmaa tahay cilmi badan ma lihid waa soo waxbaad baranaysaa waxbaad ogaanaysaa caqligaagii waa dhammaystirmayaa tartiib tartiib hilmaan baa kugu bilaabmayo ardalulcumur baad tegaysaa waa kaa cilmigaagu maanta dhan waa sabaynayaa waa isbedelayaa laakiin alle walaa yatagayaru cilmuhu ilaahay cilmigiisa ma doorsoomayo caliimun weeyaan alle mid ogaal badan bikulli maa kaana wax kastoo jiray wayakuunu ahaanayo kulli ilaahay waa ogyahay isku siba uu ogyahay ayb qadiirun weeyaan alle mid awood badan calaa maa yashaau wuxuu doonayo waa u awood badan yahay laa yajhalu shay-an ilaahay waxba kama jaahil noqonayo walaa yucjizuhu shay-un wax isaga cajzi gelin karo male ilaahay subxaanahu watacaala marka bani aadamkii waxaa lagu soo sifeeyey likay laa yaclama bacda cilmin shay-an allana muxuu isku sifeeyey caliimun qadiirun buu isku sifeeyey marka adiga cilmiga alle iyo cilmiga bani aadamku halkan baad ku fahmaysaa inaysan shuqul isku lahayn haddii marka la yidhaha ilaahay fiiri qur-aanka dhexdiisa isaga hadda caliim buu isku sheegay soo maaha suurat lxijri maxaan kusoo marnay fabasharnaahu bigulaamin caliim qaala abashartumuunii calaa an masaniya alkibaru fabima tubashiruun marka nabiyullaahi isxaaq wuxuu ahaa marka waxaa lagu sifeeyey alla uu yihi fabasharnaahu bigulaamin caliim waxaan u bishaareynay wiil cilmi badan marka caliim isagana isxaaqna caliim ayaa la yidhi allana caliim waa magaca un bay iskaga mid ka yihiin maahane ee cilmiga isxaaq cilmi tagayur aqbalaayo waay naam waana cilmi soo maray hadda ka hor ogaan la-aanuu soo maray ile markuu dhalanayo cilmiga lama dhalanin waxbuu bartay oo markaa ilaa marka cilmigiisii bani aadamkii markaa dadka yacni kan ugu dad kuwa ugu cilmiga badan oo saa ku noqday laakiin ilaahay cilmigiisu mar meelna kama bilaabanin meeluu ku dhammaanayana ma leh marka adiga haddaad tiraa haddii ilaahay qof haddaad caliim tiraa allana caliim uu yahay tashbiih baad samaysay qaladay noqonay nacam sifo kastana waa saas tilmaan kastoo bani aadamna lagu tilmaamay allana isku tilmaamay way kala duwan yihiin labadoodaas ayb in allaha alle caliimun alle ogaal badan waayo cilmi badan oo cilmigiisa uunan doorsoomaynin zuulayninna qadiirun awood badan wallaahu fadala bacdakum calaa bacdin fi risq halkana si kalea wax naloo tusaaleynaa wallaahu alle fadala wuu dheeraad siiyey bacdakum qaarkiin buu dheeraad siiyey calaa bacdin qaarka kale korkooda fi risqi risqiga dhexdiisa waa idinkala dheeraad siiyey fama aladiina kuwii ma aha fudiluu la dheeraad siiyey biraaddii kuwii ku noqayo oo ku celinayo risqihim risqigooda kuwii ku biraaddii risqihim risqigooda kuwii ku celinayo ku noqaya ma aha calaa maakii korkiisa malakad ay hanatay aymaanuhum midigyadooda waxay hanatay kuwii ku celinaya ma aha oo fahum iyagu markaasi kuwii wax kuwa wax leh iyo kuwa la leeyahay fiihi fi risqi risqiga dhexdiisa sawaa-un jin ay noqdaan markaas afa binicmat illaahi ilaahay nicmadiisa miyaad yajxadu miyay yajxaduuna diidayaan oy dafirayaan oo inkirayaan halkana tusaale cajiib leh tusaalaha marka ujeedkiisaan sheegaynaa ujeedku waa wuxuu yahay tusaalaha bani aadamku ilaahay dadku waa kala dheeraad siiyey nin waxaa la siiyey lacag iyo hanti fara badan ninna lacagtiisu ma badnoo kaasuu u shaqeeyaa ninna waa batrooni ninna waa shaqaale nin waa loo shaqeeyaa ninna waa nin shaqaale oo shaqeeyo labadaasaa dadkii u qeybsameen markay sidaa u qeybsameen ninka batrooniga ah ee loo shaqeeyo hantida isaga leh maanta ma ogola haddii la yidhaha war ninkii adiga kuu shaqeynayay iyo adiga maalkan waa u simantihiin isla xisaabtama dad wax leh oo wax wada leh baad tihiin nin raba ma leh nin ay qancinaysa arrintaa iyadaa ma leh alla marka wuxuu leeyahay war aniga wixii aan abuurtay oo aniga aan leeyahay maxaad wax iigu daraysaan arrintaa mi mi ma i qabanaysaaba waa la leeyahay marka idinka ma jeclidiin shaqaalihiina inuu wax idinla yeesho kii aniga aan abuuray maa wax ila siinaysaan marka idinka aniga addoommadayda say wax ila yeelanayaan idinkaba ma ogolidiini naam arrintaa iyadaa marka garsow maaha marka ayb si marka qofkan mushriga waxaa loola dooday qaab oo wax ku fahmi kara isaga xataa naam ayb maanta ninka marka shaqaalaha adiga ku ah hadduu ku yidhaha gurigan ka bax waa isla leenahay gurigan noo kala qaybi anaaba iska leh hadduu yidhaahdo dee haddaad xoog hayso markaasi waa waxuu sameynaya bani aadamka maanta joogo ninkaa waa iska reebayaa waa iska reebayaa maxaa dhacay marka la yidhaha war ninkan waxaygii buu igu haystaa buu leeyahay nacam adiga marka ilaahay wixiisii seed u markaa nin aad wax isaga yacni uu abuurtay see u siisay marka aayadda macnaheedu sidaas cilmigaa weyninka badan baa ku jira aayadda aayad kaloo suuratu ruum baa la macnaa daraba lakum matala min anfusikum hal lakum mima malakat aymaanukum min shuraka'a fima razaqnaakum faantum fiihi sawaa takhaafuunahum kakiifatikum anfusakum marka inaad uga cabsataan marka yacni nin adiga kuu shaqeeyo sida nin wax kula leh inuu kuula xisaabtamo ood uga cabsato ma yeelaysid ilaahay markaase waxaa adigan bani aadama aada ka anafootay ood ka kibirtay ilaahay miyaanu ka kibir ka kibraynin arrintaa iyada marka ilaahay isagaaba kibirku ku habboon yahay wallaahu alle fadala wou dheeraad siiyey bacdakum qaarkiin calaa bacdin qaarka kale korkooda ayuu dheeraad siiyey fi risqi risqiga dhexdiisa risqiga xaggiisa qaarkiin qaarka kale ayuu ku dheeraad siiyey fama aladiina kuwii ma ahan fudiluu la dheeraad siiyey waa kuwa loo shaqeeyee biraaddii risqihim risqigooda ama maalkooda kuwii ku celinaya maaha oo ku noqayo calaa maa kuwii korkooda malakad ay hanatay aymaanuhum midigyadooda addoommadoodii iyagu ay lahaayeen kuwii ku celinaya maaha waxoodii iyaga maalkoodii oo fahum markaa iyaga fahum marka waxay u laabanaysaa almamaaliiku walmawaalii kuwa la leeyahay iyo kuwa wax leh labadaasi fahum iyagu markaasi fiihi fi risqi risqiga dhexdiisa sawaa-un kuwa siman ay ay yihiin markaa ay eg yihiin afa binicmat illaahi ilaahay nicmadiisa miyay yajxaduuna inkirayaan oy dafirayaan ma ilaahay bay marka wixiisa ka dafirayaan wاllahu jacala lakum min anfusikum aswaaja wajacala lakum min aswaajikum baniina waxafada wallaahu alle jacala lakum wuxuu idin yeelay idinka min anfusikum nafihiina xaggooda wuxuu idinkaga yeelay aswaajan lamaanayaal xaasas wajacala lakum wuxuu idin yeelay min aswaajikum xaasaskiina xaggoodana baniina wiilal buu idinkaga yeelay iyo waxafadatan kuwa aada awoowayaal u tihiin idinka warasaqakum waa idin arsuqay alleh min aayibaati waxyaabaha wan wanaagsanee macaan buu idinka arsuqay xaggooda afa bilbaaili baailka miyay yu'minuuna rumaynayaan wabinicmati illaahi ilaahay nicmadiisana hum iyagu yakfuruuna ma ku gaaloobayaanoo ma diidayaan meeshanna marka nicmo kale waay ilaahay subxaanahu watacaalaa jinsigeenna ayuu wuxuu nooga sameeyey lamaane lamaanahaas qofku waa ku xasilayaa waa ku degayaa markuu guursado ilmo ayuu ka helayaa iyo ilmihiisu ilmo ay dhaleen ayb wallaahu alle jacala lakum wuxuu idin yeelay idinka min anfusikum nafihiina xaggooda idinkaga yeelay aswaajan xaasas marka min anfusikum waxaa loo leeyahay adiga naagta aada ilmaha ka dhalayso ama ilmaha kuu dhalayso jinni ma ahan maa ayb jinna lagama dhigin xayawaanna wax ka raadi laguma dhino ilmaha kuu dhalan ta intaa ilaahay waa kaa sharfay wax adiga qof axad adiga kuu eg oo adiga yacni markaasi dabeecaddaada iyo yacni jismi ahaan kulli munaasabku ahaa alla subxaanahu watacaala kuu sameeyey waa isu kiin abuuray haweenkii rag iyo dumarkii baa laysu abuuray waxaa ka dhalanaya marka wajacala lakum alla wuxuu idinkaga yeelay min aswaajikum xaasaskiina xaggooda baniina buu alla idin yeelay wiilal iyo waxafadatan xafada waa jamcu xaafid waxaana laga wadaa wahuwa almutakhafifu waa qofka adeega u fudud ayb kan adeega u fudud ayaa la yihaha almutakhafifu fi lkhidmati waalcamal ayb marka xafadada waxaa loo jeedaa marka ilmahaagu ilmahay dhalaan leanna qofku hadduu xoogaa da- soo gaaro oo uu ilmo dhalo ilmihiisi intay iyaguna guursadaan oo ilmo dhalaan ilmaha awowga uu u yahay waa jecel yahay qofka nacam ilmahaas marka awowga uu u yahayna waxyaabaha yaryarkoo uu u baahdo awowga ayagaa soo qabta nacam maanta dhan ma daalayaan alaabtaas soo qaba waxaan soo gad inta aad maanta dhan marka waa khidmo unbay ku jiraan ayb kii kale waxaa laga yaabaa adiga aada dhashay inuu howl kale iska haysto oo isagii marka uu magaaladii ku maqan yahay oo shaqo iyo howlo kale uu jiro kuwan yaryarkaa adeegaya marka ilaahay baa idin yeelay marka kuwaana nacam oo idiin sameeyey macaani kalena waa ku jirtaa macnahaasaana ugu dhow dhow ibnu mascuud isagu wuxuu leeyahay alxafadatu akhtaanu rajuli calaa banaatihi qofka marka gabdhihiisa dadka qabo iyo weeyaan warasaqakum alla waa idin arsuqay min aayibaati buu idinka arsuqay waxyaabaha wan wanaagsan buu alla idinka arsuqay marka min aayibaati de bani aadamku wuxuu cunaya haddaad fiiriso waa wax aada u wanaagsan way nacam oo xayawaanka marka loo eego iyo bani aadamku isku mid maaha xayawaankii bakti buu iska cunayaa wax allaale wuxuu arko ayaa munaasab looga dhigay laakiin bani aadamkii wax fiican oo macaan buu cunayaa afa bilbaaili baailka miyay yu'minuuna rumaynayaan baailka asnaamtaa laga wadaa iyo wixii ilaahay kasoo haray la adeecayo oo ilaahay lagu garab maraayo iyaga daacadooda miyay yuuminuuna rumaynayaan wabinicmat illaahi ilaahay nicmadiisana hum iyagu yakfuruuna ma ku kufrinayaan nicmada alle marka ma ku kufrinayaan yacni tawxiida walislaam weeyaan baailka waxaa kaloo lagu macneeyey shaydaanka miyay rumaynayaan shaydaan see u rumaynayaan maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin aan soo marnin wixii macaanaabaa alla ku arsuqaya iyagii marka intay wixii macaanaa miyay ka tegayaan iyagoo shaydaankii rumaynayo wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yamliku lahum risqa min asamaawaati waalardi shay-a walaa yastatiicuun wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi alla sokadiisa maa shay bay caabudayaan laa yamliku aan hananaynin lahum iyaga aan u hananaynin risqan wax risqi ah aan u hananaynin min asamaawaati samaawaat xaggooda aan uga hananaynin waalardi dhulka xaggiisana aan uga hananaynin shay-an waxba aan u hananaynin walaa yastatiicuuna mana awoodayaan ayb oo aan karaynin markaa sidaas ayb falaa tadribuu ha u yeelinina lilaahi alle alamthaala waxaad ilaahay uga qiyaasataan mahmah iyo tusaale ilaahay ha u yeelinina in allaha alleh yaclamu waa ogyahay wa antum idinkuna laa taclamuuna waxba ma ogidiinoo ma garanaysaan ayb wayacbuduuna min duuni illaahi wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi alla sokadiisa maa shay bay caabudayaan laa yamliku lahum iyaga aanan u hananaynin risqan wax risqi aan u hananaynin min asamaawaati samaawaat xaggooda risqiga samada laga hananayaa maxaa laga wadaa waa roobka maanta dhan waxay caabudayaan waxaan roob hananaynin weliga inta aada qur-aanka akrinayso ama aada macaanidiisa aada daraaseynayso ereygan min duunillaahi u fiirso nacam yuu kaa hoos bixi nacam min duunillaahi marka la leeyahay wax allaale wixii ilaahay kasoo hara w min duunillaahi marka wax allaale wixii alla kasoo hara marka wax ilaahay kasoo harayo roob keeni kara ma jira oo cid dhulka samada xaggeeda naga irsaaqi kara maya ma jiraan idan marka haddaad caabuddo wax alla kasoo haray nebi hadduu doono ha ahaado nebi hadduu doono ha ahaado markaan leenahay nebi hadduu doono ha ahaado yani maaha nebiga in la liidaayo maaha bal sha nebigii baaba la sharfaa haddii cid ilaahay wax lala wadaajin lahaa ama wax lala aadi lahaa xaggiisa yacni ambiyada ilaahay oo dadka ka qiimo badan yaa lala aadi lahaa iyagana haddii lala aado wixii ilaahay lahaa iyaga haddii lala aadana kufriga gaalnimay noqotay cid kale ha ku quus qaadata marka nacam marka min duunillaahi marka la leeyahay ama dhagax qofku ha caabudo ama malag ha caabudo ama nebi ha caabudo ilaahay raalli kama ah marna marka min duunillahi intaad qur-aanka weligaa joogto waxaad arkay marka bacdinaas marka markay fasirayaan aayadahan waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan wayacbuduuna waxay caabudayeen min duunillahi ilaahay sokadiisa asnaamay caabudayaan asnaam bis unbaa qur-aankii lagu fasira marka waxaa la leeyahay hadhow haddaad tiraa war waxaan nadarkusow cibaado maaha gowracusow cibaado maaha qaysh yacnii baryadan marka aada xaalad adag ku jirtaan cid idinka soo gaari karto asbaabihii dadku ay idinkula idinku soo gaari lahaayeenna ay maqan tahay waxaan aada ilaahay keyrkii u sarfinaysaan sow ma noqonayso shirki oo midda qur-aanka ka hadlaya miyaanay ahayn waxay kuleeyihiin maya qur-aanka tow ka hadlaayo laata iyo cuso waayay kuleeyihin mushrikiintii carabta dhagaxay samey jireen dhagaxay u sujuudi jireen oo haddii nebi loo sujuudo ma bannaan tahay marka nacam meeshaas usa fahmin marka nacam waxa ilaahay shirkiga ku sheegayounan fahmine shirkiga wuxuu alla ku tilmaamayo waa min duunillaahi wax alla kasoo harayba ilaahay wixiisa in la siiyo taa macnihiisu saas oo haddii marka macnahaas caamka ah aadan ka fahminna hadda waxaa weeyaan waa kuu dhuumanaya marka dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan naga malaa'igta iyo ambiyada iyo dadkan saalixiinta ah ilaahaan ugu dhawaaneynaa wax kale kama rabna tusaalow kuu keenaya waxuu kule maanta haddaad nin madaxa inaa u tagta aad rabto ee madaxdii adiga intaad iska socotood orodo meeshiisa iskama geli kartid waxbaa dad iyo waxaad ugu dugaalaysaa qof xoogaa isaga uu ka heebeysanayo iyo yaad gacanta hore uga sii qabsanaysaa ilaahayna marka markaad aadaysid ood baryayso qof inaad gacanta hore uga sii qabsato ee dad laa gacanta laga qabsadana ambiyadaa ugu fiican iyadana marka waxuunan fahmin waxa ay nebiga iyo isuha isku haysteen mushrikii alcarab iyounan qofkaasna fahmin fii suurati zumar alla muxuu yidhi ma maxay yidhaahdeen gaalada maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila llahi zulfa waladiina اtakhaduu min dunihi wliyaa ma nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa waxay yidhaahdeen marka ilaahay sukadii waxa ay caabudayaan ma caabudaynay dhaheen ilaa inay alla noo dhaweeyaan dhaweyn intaasaan ka rabnaa iyagu marka allah bay la tahay inay u dhaweynayaan waxan ayb taa marka waa qoladaasaa laga diiday iyadan ilaahay marka muxuu rabaa alaa lilaahi diinu lkhaalis cibaado isaga iyo daaco isaga u barax tiran oon cid kale waxba laga siinaynin buu rabaa haddaadan sidaa yeelaynin de tawxiidkii marka ma haysid wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi alla sokadiisa maa shay bay caabudayaan laa yamliku lahum aan u hananaynin iyaga risqan wax risqi aan u hananaynin min asamaawaati samaawaat xaggeeda waa roobkiiye wal ardi dhulka xaggiisana aan uga hananaynin waa beeraha inay soo dhashaan shay-an aan u hananaynin shay-an risqan baa laga bedela walaa yastadiicuuna mana karayaan arrintaa iyadan walaa yastadiicuuna ma awoodayaan ay laa yaqdiruuna calaa shayin waxba ma karayaan waxna ma awoodayaan falaa tadribuu ha u yeelinina lilaahi alleh alamhaala mahmahyaal oo ilaahay makhluuq ha uga qiyaas qaadanina rabbi in allaha alle yaclamu waa ogyahay alle wa antum idinkuna laa taclamuuna ma garanaysaan idinku oo ilaahay makhluuqiisa ha ku shabihininoo ka daayaya sidaan in allaha alle yaclamu waa ogyahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ma garanaysaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed